بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أي أن عن كتشرني كتاب كيني أعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة hal tucallaq ma la xidhanayaa oo qofku inuu xidho alkharasa waa tacwiidaat waxyaabo qofka laga soo laalaadiyo ama qardhaas ha ahaato waxalaalo wixii qardhaastii qofka loo xidhay ee lagaga ilaalinayay caynta iyo isha lagaga ilaalinayay walwadaca iyaduna waa alaalaxayda shayga cad ee badda laga soo saaro ee dadku markaa ay ictiqaadaan inay qofka ay ka ilaalinayso waxyaabo fara badan ay ka ilaalinayso ka xafidayso wadacada iyo wanaxwiha wixii kale la midka aha ama dee qardhaasihii iyo noocyo fara badan oo dadku markaa ay iskaga ilaaliyaan isha iyo caynta waxyaabo fara badan ay is yidhaahdaan oo idinka dulqaadaysaa ama markay dee soo degto balaayadu ay xidhaan ama intaanay soo deginba ay kaga hor tagaan intaba ay u isticmaalaan yani waa tamaaimtii iyo dee qardhaasihii iyo wixii qofku iska laalaadinay uu xidhanay laa nucalliquhaa ma xidhanayno qofku inuu xidho ama dee ciyaalkaba loo xidho ama dee xoolaha iyo daabada loo xidho min al cayni ninka oo il ka baqanayna ama dafcul cayn cayn ka hortegayna liqowli اllaahi tabaaraka wa tacaala wain yamsaska allaahu haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku taabsiiyo bidurin dhibaato falaa kaashifa lahu wax kaa dulqaadaya ama wax kaa faydaya ma jiraan ilaa huwa alle mooyaane tabaaraka wa tacaala wixii musiibo kugu dhacda ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane cid kaloo kaa dulqaadaysa ma jirto wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam man callaqa qofka xidha tamiimatan qardhaas ama xersijoos wax kasta oo qofku de markaa uu iska xidhanayo uu ictiqaadsan yahay inay umuurtiisa ama shaygiisa ay u dhammaystirayso faqad ashraka wuxuu ku dhacay shirki faqad ashraka shirkibuu ku dhacay xadiiskaasina waa saxiix rawaahu limaam axmed markaa tamiima shirki akbar waa noqotaa shirki asqarana waa noqotaa yacni qardhaastu haddii uu ictiqaado annahaa tanfac inay anfacayso bidaatiha annahaa tanfac inay dee daatadeeda anfacayso oo ay wax keenayso wax difaacayso binafsiha ay u madax bannaan tahay fa haadaa shirkun akbar kaasi waa shirki weyn waayo wuxuu iyadu ictiqaadsan yahay inay waxna qaadayso wax rafcinayso wax difaacayso bidaatiha inay ta'iirinayso ta'iir dee maxaanku ay la madax bannaan tahay hadduu ictiqaado fahaada shirkun akbar waa shirki weyn hadduu ictiqaado annahaa sabab inay sabab min alasbaab hadduu ictiqaado annahaa sabab min alasbaab sabab ka mida asbaabta inay tahay yaa maxay noqonaysaa oo aanay de markaa qur-aanna ahayn ama magacyadii ilaahayna aanay ahayn iyo sifaadkii ilahayna aanay ahayn waayo atamaa'im hadday tahay tamaaimtu qardhaastu min alqur'aan wa min asmaa illaah iyo sifaadka ilaahay hadday tahay iyadoo culammadu isku khilaafana waynu sheegi doonaa laakiin waa kuwii aan qur-aan ahayn weeyaan waxyaabihii kale asmaadii jinka ama waxyaabo kale ku qoran waxyaabaha kale hadduu sabab ka dhigto oo aanay sababna ahayn muxuu noqonaya xukunkiisu fahuwa shirkun asqar waa shirki asqar waayo de waxa qawaacidda ahlu sunna waljamaaca haddii laga dhigo shay sababan walaysa bisabab sabab sharciyana aan ahayn sabab lagu ogaaday tajaaribtii daahirka ahayd ama khibrad daahirana aanu ahayn muxuu noqonayaa fa huwa shirkun ya asqar shaygu shirka asqar u noqon waayo haddii shay laga dhigo sabab aanu sharcina sabab ku ahayn sabab sharciya khibradda daahirka ah ama dee cilmiga daahirka ahna aan lagu ogeyn shayga inuu wax anfacayo oo aanu waxa dawo ka ahayn dee shaygaa aad sabab ka dhigtay in la ictimaado waxaan sharcigu sabab ka dhigin ama khibradda ama tajrubada ama tajaarubtu aana ka dhigin in laga dhigo oo la ictimaada maxay noqonaysaa fa huwa shirkun asqar marka shirka asqar ay noqonaysaa waayo dee sabab buu ka dhigay waxaan sabab ahayn waayo shay kasta oo sabab laga dhigo sabab ahayn sharciya ama shay daahira in laga yeelo ama dee loo maleeyaba shirki asqaru noqonaya marka dee qofku hadduu qadaastii ka dhigto wax aan aani jirin waayo sida qaalibka ama sida daahirka ah dee ma jirto wax daahira oo la og yahay oo qardhaasta noocaasa inay tahay shay qofka anfacaya ama qofka waxu tarayn marka waxay noqonaysaa marna shirki asqara marna shirki akbar hadday qur-aan tahay hadday qardhaastu qur-aan ay tahay ama asmaadii ilaahay magacyadii ilaahay ku qoran yihiin ama sifaadkii ilaahay ku qoran yihiin culammadu way isku khilaafeen ilaa dhowr qolba culammadu isku khilaafeen waxaana dee saxeixa ama dee ugu dhow qardhaasta laga qoro magaca ilaahay lagu qoro ama dee qul huwa allaahu axad ama faatixada ama mucawadateynka yacni qardhaasta waxyaabaha lagu qoro yacni shay bannaan maaha waayo adiladu waa caam cumuumka adilada sharciga man callaqa tamiimatan yacni dee man waa shardi tamiimatanna waa nakira annakira fii siyaaqi shardi maxay faa'iidaysaa alcumuum man callaqa tamiimatan yacni qardhaas kasta in la xidhaa dee way soo hosgelaysaa aw ha ahaato qur-aan asmaadii ilaahay waxyaabo kale xataa hadday tahayna way ka daran tahay marka qardhaastu asal ahaanba ama magacii ilaahay ha lagu qoro ama yaan lagu qoriney ma bannaanaba kaasi waa dee cumuumka adilada sharciga ta kale ashay alamr athaani man callaqa tamiimatan dee hadduu qofku qardhaas xidho waa wasiila min wasaa'il laga baqanayo inuu ictimaado ama inuu tacalluq ku tacalluqo oo halkaa shirki uu ka galo marka maxaa laga baqanaya wasiila min wasaa'il ashirki in dee qofkuu ku dhaco halkaa ka soo galo shirkigii marka waxaa laga baqanayaa hadday tahay xataa qur-aan inay noqoto wasiila min wasaa'il qofkuu ku gaadho shirki inuu ictiqaado ama inuu ictimaado ama inuu ku tacalluqo ta kale qardhaasta haddii magacii ilaahay lagu qoro ama asmaadii ilaahay lagu qoro ama sifaadkii ilaahay lagu qoro suuliguu la gelayaa uu ku istaagayaa yacni waxaa dhacaya imtihaan baa dhacaya ihaana marka dee waxaa qur-aankii ku dhacaya ihaana inuu ku seexdo inuu ku waayo waana qur-aan de magacii ilaahay baa ku yaalla asmaadii ilaahay baa ku taalla marka dee weliba ciyaalku meel kasta way kaga tegayaan marka ihaana ayaa ku dhacaya taasina waxay keenaysaa inaanay bannaaneen marka umuur fara badan daraaddeed in qardhaas qur-aan laga sameeyaa ma bannaana waana sida saxda waa qowlka saxiixa ah kuwaasha ahlucilmi sidaana waxaa la yidhi culummo fara badan oo ahlu sunna ah ee asheekh cabdilcasiis ibnu baas raximahullah iyo fatwada lajna daa'ima asheekh cabdiraxmaan binu xasan jamaaca culummo fara badan waxay yidhaahdeen waa sidaas ma bannaana qardhaas way jiraan culummada qaar kala qaaday oo yidhi qofku markay dhibaatadu ku dhacdo ha xidho laakiin intaanay dhibaatadu ku dhicin yaanu qardhaasta xidhanin taana culimmada qaar baa sidaa kala qaadqaada culimmada qaar way banneeyaan waxay dhahan mar haddii dee magacii ilaahay tahay ama asmaadii ilaahay ama qur-aan ay tahay ama faatixa ay tahay way bannaantahay mutlaqaba way bannaan tahay qabla nusuuli qabla nusuuli lbala bacda nusuuli lbala dhammaan mutlaqaba way bannaantahay qardhaastan la xidhaa haddii asmaadii ilahay iyo sifaadkii ilaahay tahay way bannaantahay culimmada qaar marka sida saxda ah hadday qur-aan tahay ama asmaada ilaahay sifaadka ilaahay jalla wacala ma bannaana cumuumka adilada waayahay marka ma banaano man callaqa tamiimatan qofka xidha tamiimatan faqad ashrak yani marka qardhaasuhu wax bannaan maaha xadiikaasina waa xadiis saxiixa rawaahu limaam axmed tamiimada waxa weeyaan atamiima qardhaastu alkharasatu aw ilwadaca ama wadacaduna waa alaalxayda ama waa dhagax cad oo laga soo saaro badda oo dadku marka ay ciyaalkooda u xidhi jireen carabtu oy ictiqaadsanaayeen inay ka dulqaadayso isha ama ay ka difaacayso tucallaq min alcayn waaye marka ma bannaana maa xukmu waa maxay xukunka alcamalu in lagu dhaqmo bilqawaaniini qawaaniinta in lagu dhaqmo almukhaalifa khilaafaysa lilislaami diinta iyo sharciga khilaafaysa in lagu dhaqmo xukunkeedu waa maxay alcamal in lagu dhaqmo bilqawaaniin qawaaniinta wadciga in la dejiyey eedee basharku ay qoreen ama ay dejiyaan almukhaalafa almukhaalifa ee khilaafaysa lilislaami khilaafaysa islaamka kufrun waa gaalnimo idaa haddii ajaasaha uu banneeyo hadduu idhaa way bannaan tahay in lagu dhaqmo qawaaniinta in la qaataa way bannaantahay hadduu idhaahdo wakaa la soco idaa haddii uu banneeyo waa quyudba markaa haddii la socdo aw amase ictiqada hadduu ictiqaado qofka samaynaya faacilkaayo salaaxiyataha inay tahay saalix ama ay fiican tahay in dadka lagu dhaqi karo ama lagu xukumi karo inay saalix tahay ee dadku inay ku dhaqmaan saalix lilcamal inay tahay hadduu ictiqaado yaa iyaduna waa kufri dee akbar ugu jeeda marka waa kufri weyn hadduu yidhaha way bannaanta waa la qaadan karaa qawaaniinta hadduu yidhaha hadduu ictiqaado inay saalix tahay oy fiican tahayna uu gaaloobay qaala allahu tabaaraka wa tacaala waman lam yaxkum man lam yaxkum ka aan ku xukumin bimaa anzala allah waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruun man waa cumuum ka aan ku xukumin ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu soo dejiyey fa ulaaika hum lkaafiruun marka dee xaalaad fara badan ama dee tafsiil baa ku jira tafsiilkaasina waynu sheegi doonaa waayo de waa in la kala qaado sida sheekhuba u kala sheegsheegay shuruudda ama dee quyuudda ama dee xaalaadka kufrigu marna muxuu noqdaa kufri akbara marna muxuu noqdaa kufri asqara marka hadda kufrigu waa laba oo kufri akbar iyo kufri yani qawaacidda ahlu sunnaha made qawaaciddii madhabkii salafkii saalixa ah kufrigu inuu laba yahay midna waa akbarka weyn midna waa kufriga asqarka marka alkufru kufraan xaaladaha qofku gaaloobayo iyo xaaladaha aan la gaaloobin iyaduna waynu sheegi doona insha alla waaye wa qaala sala allahu calayh wasalam wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wamaa lam taxkum inta aanay ku xukumin a'immatuhum kuwa u taliya a'immada iimaamkooda bikitaab illaah wayatakhayaru aanay dooran mimaa ansala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey hadday dooran waayaan kitaabka alle iyo sunnaha rasuulka ilaa jacala allahu ilaahay waa ka yeelaa ka dhigaa ba'sahum dhibaatadooda baynahum dhexdooda xasanun waa xadiis xasana rawaahu ibnu maaja markaa masaladii qawaaniinta ama alxukmu bikayri maa ansala allah marka masalada horta waxa waajiba oo dadka saaran xaakimka ugu sarreeya iyo maxkuumka qof kastaba ka sare iyo ka hoose shacab iyo xukuumad dhammaan horta dadka waxaa saaranoo waajiba inay dadka ku dhaqmaan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam in allana la adeeco dee rasuulkana la adeeco calayhi salaatu waa farad qofka xaakimkii inuu dadka kitaabka ilaahay ku dhaqo ee shacabku kitaabka ku dhaqmaan dee qof kasta cid kaleba maaha naftaada inaad macaasida iska ilaaliso iminka haddaad naftaadii mukhaalafo ku dhacdo ama dembi kale aad ku dhacdo ama khata qofkuu ku dhaco naftiisa wuxuu ku xukumay muxuu ku xukumay biqayri maa ansala allah ilaan maaha inaad kursiga la eegay iyo xaakimka un lama eegee qofka naftiisu iminka haddaad macsiya ku dhacdo ama dembi aad ku dhacdo ama xumaan aad samayso naftaada soo maaha maxaad ku xukumtay xakamta bihayri maa anzala allah waayo maadaama cisyaan naftaada aada caasidayba dee faqad xakamta bihayri maa anzala marka maaha uun kursi uun in la eegee ama dee xagga xaakimada xagga sare loo boodee yacni dhinac kastaba waxa laga rabaa qofku naftiisa inuu kitaabka ku dhaqo ya reerkiisa kitaabka ku dhaqo shacabku kitaabka ku dhaqmaan ra'iisku uu ku dhaqmo wasiirku yacni dhammaan in lagu dhaqmo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka qof kasta naftaadana dee waa laga bilaabaya ilan xaakimka in laega ladha uu gaaloobay uu ridoobay ilan isagu lama daba dhiganaye dee qof kasta naftiisa inuu xataa ka bilaabo ilaaliyo iminkana haddaad macsiyo samayso waxaad ku xukuntay naftaada wixii alla soo dejiyey waxaan ahayn ayaad naftaada ku xukuntay dee adna marka miyaad gaaloobaysa marka ma aha in xukunka iyo kursigun la eege wixii waa in dee la kala qaado xaakimka sare maxkuumka la xukumayo shacabka dadka fardiga mujtamaca dhammaan waxayna wada saaran masale kasta in loo bandhigo loo cardiyo maxaa loo cardinaya iminka haddii masale ku qabsato dee odhanayn xeer baynu lahayn reer hebel haddaynu nahay xeer baynu qof kasta odayaasheenna cuqaasha suldaanada jiif caaqilada qof kasta waxa saaran dee in kitaabkii ilaahay iyo sunnihii rasuulka calayhi geedka in lala tago xeerka geedku waa baatil aslaaftu waa shay baatila qawaaniinta laga keenay faransiiska ama talyaanigu waa shay baatila inaad shaydaan raacdaa ama aad caasidaa dee kitaabka ilaahi waad ka tagtay sunniina waad ka tagtay marka ma aha un dee qof mucayanoo kursi ku fadhiya uun in lagu dabaqaya waa caam horta masaladu waxaa la yidhi waa man lam yaxkum man waa cumuum de soo maa marka xaakim ra'iis maxkuum xukuumad shacab afraad mujtamac dhammaan wayna wadaan marka taasi waa taa oo de horta wax wax laga wada rababa ma haddee qof keliya in la gaalaysiinayo oo xagga sare un la eeganayo lan taaduba dee way ku jirtaa waman lam yaxkum bima ansala allah fa ulaa'ika hum kaafiruun horta waa lagu wada jiraa fardi iyo cid kasta waaye haddaba culammadu waxay ka warrameen qofka xukunka haya goormuu gaaloobaya qofkan haddaba kursiga haya goormuu gaaloobaya yacni goormaa la odhanaya xaakimka waa gaaloobay mise muu gaaloobay dhowr xaaladood xaaladda ugu horraysa aljuxuud ee xaaladda hadduu jaxdo hadduu xukunkii ilaahay beeniyo juxuud bimacna takdiib hadduu kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inkiro de qalbigii ka beeniyo takdiib billisaan qalbigii buu ka beeniye ama waxaan jeeda carabkii uu ka beeniye uu diidey hadduu juxuud sameeyo waa gaaloobaya xaaladda ugu horraysa xaaladda juxuudka ama ba inkaar uu inkiro ama takdiib uu beeniyeyba hadduu kitaabkii ilaahay beeniyo ama uu aayaadka qaar diido ama uu ku dheeldheelo horta xaaladkaasoo dhan uu gaaloobay hadduu juxuud ku sameeyo inkaar ama takdiib ku sameeyo hadduu xalaashado istixlaal oo ka culimmada qaarna ka cabiraan bimacnaa wuxuu ictiqaaday istixlaal waa shay dee amar ictiqaadka u laabta inay bannaan tahay in dadku ay ka tegi karaan kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala inay bannaan tahay xalaal tahay in laga tago hadduu ictiqaado ama istixlaalo iyaduna uu gaaloobayo xaaladdaana kufri akbara istixlaalka iyo juxuudkii takdiibka u gaaloobayo hadduu marka xaalaadka ama dee juxuud ama istixlaal ama takdiib ama inuu ku dheeldheelo kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala ama inuu cinaadba ku jiraba oo dee marka kitaabka iyo sunnaha lasoo hadal qaadaba yani waxaa ka muuqda cinaad fara badan oo carabkiisa ah oo dee juxuudkii iyo cinaadku wada socdaan waxyaabahaasoo dhan haddii laga wada helo umuurta u gaaloobay juxuud istixlaal takdiib waa gaaloobay waayo xaaladda kale hadduu yidhaa musaawaad kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo qawaaniintani sawaaun waa isku mid waxba ay kala qaadqaadina hadduu yidhaha wuxuu waa isku midba kitaabka ilaahay qawaaniinta dastoorku waa isku mid hadduu yidhaahdana oo taswiya xaaladda uu simana waa kufri akbar u gaaloobi hadduu simana waa gaaloobi hadduu yidhaahdo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka fadli badan qawaaniinta ka fadli badan oo dee qawaaniintan ama xeerarkan lagu dhaqmayaa way ka fadli badan yihiin hadduu sidaa yidhaahdana oo dee tafdiil uu ka fadilo qawaaniinta uu ka fadilo xaaladiisuna maxay noqonaysa hadduu xaalada fadilana waa gaaloobaya xaaladan hadduu fadilo u gaaloobi hadduu yidhaha waa isku midna u gaaloobiya juxuudka iyo istixlaalka iyo takdiibka xaaladahaasoo dhanna waa gaaloobi hadduu beeniyo hadduu inkiro hadduu yidhaahdo wax xalaal waa laga tegi karaa bannaan tahay ictiqaado waxyaabahaas umuurtaasoo dhan hadduu sameeyo gaaluuya masalada markaa muhimka ah hadduu kitaabkii ilaahay ictiqaadsan yahay inay waajib tahay in la qaato oo wuxuu leeyahy kitaabkii sunnaha waa waajib ina saaran inaynu wada qaadano xukuumadii shacbo kitaabka ilaahay baynu qaadanayna oo muslimiin baynu kitaabkeenu ictiqaadayna hase ahaatee hawo ama rishwa ama de cidbu ka yara baqanaya kitaabkii kuma dhaqmayo camalkii kitaabka uu ku dhaqmeeye ma hayo dariiqiisina ma hayo laakiin ictiqaadkiisa waa sax asalkii ictiqaadku waa jiraa laakiin camalkii waa maqano de waxba waxba ma yaallaan waxba kuma dhaqmayaan laakiin ictiqaadkiisii kitaabkii iyo sunnihii inay waajib tahay in dadku isku dhaqmaan laakiin isaga hawa ku jirta marka masaladaasi waa masalada iminka casrigan aad u taalla haddaba dee dadku aad iskugu maga qof gaalaysiiya qof maxaan ku raha takfiiriya qof tafsiiqiya aad baa la iskugu khilaafay khulaasatlkalaam waxay tahay qawaacidda ahlu sunna waljamaca marka la maro mar hadduu ictiqaadsan yahay xaakimku kitaabka ilaahay iyo sunnaha inay waajib tahay inay dadku qaataan ama hawa ha ku jirto ama dee rishwo ha la siiyo ama rishwo marka ha qaato oo wixii uu hawa iskaga ku abuuran tahay yaa qofkaas waa muslim waana faasiq ayaa la odhanayaa ee maaha qofkaasi xaakimkaasi ma gaaloobi waana dee qowlu ahlu sunna waljamaca waana qowlka iyo ictiqaadka ay mareen ahlu sunna waljamaca masaladaas ha noqoto masalo keliya ama loo masalo ama intaasoo masale ha noqdo ama qawaaniin ha noqoto ama ha noqdo tashriic caama ama ha noqdo maxaanku idhaahda qadiya mucayana wax hadday kala farqinaya masaa'ilkuna ma jirto yani qofku hadduu ku dhaco masalada oo uu kitaabkiisuna ictiqaadsay laakiin camalka uu ka tagaba maxaa la odhanaya waa muslim waana faasiq ama waa caasi baa la odhanaya waana qowlu ahlu sunna waljamaca haddii la yidhaa aayaddan ka waran soo kan waman lam yaxkum bimaas fa ulaaika humulkaafiruuna baa la yidhi oo aayadda waxba may kala qaadqaadine maxaa la odhanaya marka aayaddan aayaddan dee waxaa lagu fasirayaa tafsiirkii iyo fahamkii salafkii saalixa kufrigu inuu yahay alkufru kufraan kufri akbara iyo kufri asqara ama kufrun duuna kufrin ibnu cabbaas muxuu ku fasiray kufrun duuna kufrin yacni maaha kufriga aa ku tegaysaal maaha waa kiyidhi yacni waa kufrigu waa laba midka weyn oo hadduu juxuud ama istixlaal sameeyo iyo kufriga asqarka ah hadduu ka tago camalkii uu shaygaa ku dhaqmay marka tafaasiirta sunnaha ama tafaasiirta a'immada salafka yani qofku markuu tafaasiirta sunnaha u laabto atafaasiir asalafiya tafaasiirta cilmiga markuu laabto siday u fasirayaan inuu kufrigu laba yahay kufri weyn iyo kufri asqar xaalaadkana ay kala qaadayaan aayaddanna ilaahay subxaana wa tacaala waa mande muu kala qaadin waa cumuum qof kasta ama xaakimka sare ama maxkuumka cid kasta oo kitaabka ilaahay ka tagta wuxuu noqonayaa faulaaika marka mar kasta waxay noqonaysaa in la kala qaado oo tafsiir lagu sameeyo aayad hadduu yidhaahdo anigu ibnu cabbaasna garan maayo niyo ibnu cumarna garan maayo niyo saxaabana kuu garan maayo ilaahay miyaanu odhan faulaaika hum lkaafiruun tafsiirkaasi waa maxay waa tafsiir alkhawaarij firqada khawaarijta la yidhaa waa dariiqada ay mareen taas dee waa kuu lumay khawaarijtii meeday saxaabadii bay gaalaysiiyeen cali bay gaalaysiiyeen mucaawiyay gaalaysiiyeen saxaabadii xataa u kala maxaanku dhaha heshiisiinaysa bay gaalaysiiyeen marka kaasi waa madabkii takfiirka oo yacni dee waxbay gaalaysiinayeen mar hadduu yidhahdo waan aayadda daahirkeed baan qaadanaya anugu oo anigu sidaa la yidhi un baan qaadanayaa tafsiirkii saxaabana ma aqaano niyo salafna kuma aqaano cid kalena ma aqaano sidaasaan u qaadanaya daahirkaa dee qofkaas u lumaya walciyaadu billah sida khawaarijtu ay u lumaan ama muctasila firqu siday u lumaan ayuu qofkaas uu u lumaya haddaan dee loo laaban saxaabadii salafkii saalixa ahaa haddaanu qofku dee tafsiirkooda u laaban ama aan dee la odhan inoo celiya salafkii saalixa ahaa ama saxaabadii maxay yidhaahdeen ama manhajkii saxaabada haddaan la marin dee qofku waa uu lumaya dhammaantan inaku dee waynu lumaynaa anugu waan iska fasiraya qof kasta uu fasiran karaa mid kasta wuxuu doon qof kasta dee luqadda carabigu iskaga fasiran karaa kii yimaadaa casriga dambe waa laska ragba fasiri doona haddii la idhaa cid kasta kitaab kale ha fasirto ama dee sunnaha cid kasta ha fasirto haddii la idhaa dee wada halaq buu noqonaya marka cid kastaana te iska fasiranaysaa marka kitaabkii sunnaha tafsiirkii la fasiraya ama fahamkii la fahmayey waa in loo celiyo maxay weliba dee tafsiirka qur-aanka waa waajib in loo celiyo marka qur-aanka la fasirayo tafsiir qur'aan in loo celiyo fahamkii salafkii saalixa waxaa ka mid a qawaacida tafsiirka tafsiirka qur'aanka aayaadka kitaabka ilaahay iyo dee axaadiista rasuulka calayhi salaatu fasiraadda la fasirayo ilaa qof kasta uu iska fasirayaaye in loo celiyo salafkii saalixa haddii kale inaku waynu lumayno dee kuwii hore siday u lumeen khawaarij way luntay oo dee way ticabtay muctasila way saqiirtay jahmiya meeday suufiya meeday ashaacirada maaturidiyada baatiniya firaqaa lumay oo dhan ee culammadu ay ka digayeen maxay ku lumeen hal qodob unbay ku lumeen inay ka tegeen ay u laaban waayeen tafsiirka salafka saalixa haddii qofku tafsiirka iyo madhabka salafka ka tagana ama uu xataa ku dheeldheelaba wili anna nin baan ahay haye isqaadqaadade iyaguna rag bay ahaayeen hadduu yidhaahdana kaasina uu saqiirayo uu cabay isaguna markaa بارك الله فيكم مركا هذا الله الله بصحابتي iyo tafsiirkii hore iyo dadkii hore al-amr al-awwal shayga hore atiiq aha daynan u laaban waynu lumin imika adduunyada waxba ka dhacaya weydinka arkay waxa dhacaya yani sababtu waa maxay dad aan cilmi sharciya oo kitaabka iyo sunnaha si xeel dheer ama raasikha ama rusuuq fil cilmi cilmigoodu aanu ku binaysnayn kitaab iyo sunno sharciya salafkii saalixaana waxba aan ka qaadan ayaa dee kuu doonana u soo gelinaya daa'irada kuu doonana u ka saaraya caawi mid soo gelinaya berina uu ka saaraya berina wuxuu odhanayaa waa kii muslimka ahaa saa dambena wuxuu ka odhan doonaa waa kii murtadka ahaa yacni almuslim iyo murtad buu kala qaybinaya waa tafsiirkii khawaarijta ama waa tafsiirkii dadkii maxaa almaariqa waa dadkii maariqada ahaa yamraquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min arami waa wasfigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sifiyey marka qofku wuu lumayaa dee haddii aanu tafsiirkii salafka loo laaban dee qofku tafsiir alkhawaarij uu ku lumaya ama tafaasiirta muctasilada ama tafaasiir asuufiya ama tafaasiir eh uu lumaya qofku marka marka masaladan weliba qofka xaakimka ahi goormuu gaaloobaya goormanugu waa masle khatar badan oo de iminka dad tira uu gaaloobay de waxaa ka ratibmay axkaamba ka ratibmaysa ilan sheekadu lagugu dhaafi maayo waa kaafira lagu gaaloobayo qoluu keenayo afrikadiiba uu soo wada xaadiriyey oo cadow uu keenay dee sheekadu ku hadhi maysee waxaa ka ratibmaya dhiiggiisu waa xalaal maalkiisu waa xalaal cirdigiisu waa xalaal yacni waxaa takfiirka la yidhaaha waa shay culus weeyaan bimacnaa waxaa ka ratibmaya wax culus baa ka ratibmaya ila hadda iminka tala u gaaloobay ama murta murtadiin ba ahaayeenoo shahaada la dirir ba la yidhahda iska tidhaahdo oo wixiiba wada gaalaysiiso waxaa ka ratibmaya bidaari siiq bay ku gashaa dee sheekadu way ku yacni masaladii axkaamba marka ka ratibmaysa weliba axkaam culus oo culummada raasikhiinta ee rabbaaniyiinta ee ahlucilmiga ah la weydiiyo oo dee laga daba fadhiisto markaa masaa'ilka noocaasa khalista ah weliba ee dee khuduurada badan intee laska ilaaliyo weliba casrigeennan masalada takfiirka la yidhaah iyo dee qof muslima in lagu gano in la gaalaysiiyo waa shay halisa waana shay culus wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka walaalkiisa muslimka ku yidhaa yaa kaafir ama ku yidhaa yaa caduwullah qof muslima ku tuura isagay ku soo laabanaysa haddii wax cadow u hawi waayo ama bayina ama xuja sharciya haddaad u weydo daday ku soo laabanaysa marka qof inaad iska tiraa si yaroo dhib yaro uu gaaloobay ama murtad buu ahaa in qofku iska ilaaliyo carabka waa takfiirku waa shay khatiira waa xukun sharciya oo axkaamta sharciga ka mida tabdiica takfiirka tafsiiqa masaa'ilkaa sharciga waaweyn weliba intay suuragal tahay warac iyo xalaal miira in qofku ka sameeyo oo weliba masalada takfiiru lxaakim ama takfiiru lmucayan qof mucayan ee hebel waa gaa shaykhul islaam raximahullah ilaa raallaha ka ahaadee majmuuca alfataawi waakii ku lahaa waxaan ahay kuwa dadka ugu waraca badan ee iska ilaaliya qof mucayana hebel hebel hebel ama muxamed ama ina yuusuf ama ina ina cali hebel inaan idhaahdo uu gaaloobay waan iska ilaaliya yani marka hadda culammadu way ka tawarra wuu ka meeraysanaya in qof mucayana markaba uu u tiiriyo takfiir ama gaalaysi marka mar haddii takfiir ay tahay maxaad inaad cilmi aad masaladii u leedahay cilmi sharciya taqwa iyo alla kacabsi waa inaad la timaado tathabut waa inaad ku samayso insaaf waa inuu ku sameeyo ta kale takfiirka marjaca loo celiyaa waa ahlu cilmiga iyo culummada mar hadduu takfiir mucayan qof mucayanaba uu yahay adnaad iska tahay kitaab de kitaabkaagu yariyo kitaab culimmadii waaweynaaye dee dhakadii waaweynaa aanad ahayn ood kitaabkaagu iska weyn iska dhaka yarnahay yaa madacin iska yari culimmadii waaweynaa aanad ahayn inaad qof mucayana iska tiraa waa gaal iska ilaali baaraka allaahu fiikum marka masaa'ilka noocaasna dee qofku cawaaqibta ka ratib maysana inuu iga weeyo waayahay marka masaa'ilka in layska ilaaliyo in laga fiirsado weeyaan waayahay wuxuu uhi sheekhu raximahullah qawaaniintii halkaasuu sheekhu ku sheegay waaye kayfa sidee baa narudaynu celinaynaa buu yidhi su'aalo shaydaani shaydaanku su'aashiisa uu qofka ku soo tuurayo man khalaqa allaahu ilaahay yaa abuuray su'aasha shaydaanku qalbiga ku soo tuurayo idaa waswasa shaydaanu hadduu shaydaanku waswaasiyo liaxadikum midkiin haada su'aala su'aasha uu waswaas qalbiga ku soo tuuro oday qalbigiisa ku dhacdo faliyastacid billaah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka magan galo ilaahay ha ka magan galo wa imaa yansaqannaka hadduu ku taabto min ashaydaani xagga shaydaanka ay ka asiibto nasqun inxiraaf ama leexasho ama zeyq faistacid billaah ilaahay ka magan gal zeyqa iyo inxiraafka qalbiga ku soo dhacaya ilaahay waxaad weydiisatay inuu kaa ilaaliyo marka haddee ilaahayna uuna badbaadinaya innahu huwa samiicu lcaliim ilaahay ka magan gala wasaawista iyo shakiga shaydaanka wacallamanaa wuxuuna baray alrasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam an narudda inaynu u celinno kayda shaydaani shaydaanka iyo kaydkiisa xadhigmaleedkiisa wanaquulu aynu nidhaahno aamantu billaahi wa rusulihi in la yidhaahdo qul waxaad tidhaahdaa suuraddii qul huwa allaahu axad allaahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آخر ثم كدنا مركو أنت آخريو ليدفلها كتفو عن يساره دنع بدح ثلاثة دنع بدح صدع كتفو وليستعد من الشيطان إلهي الشيطان كا هو يجيستينو كإلاليو ولينتهي مرضا به yaanu ku noqonin oo ha iska ilaaliyo waayo wasaawista iyo shakiga mar dambe ha ku qalbiga wixii ku soo duulaa ka ilaali ama waxaad ku tidhaahdaa niyo waxba kama jiraan markaa mar dambe inuu iska ilaaliyo fa inna daalika kaasi yadhabu canhu waa ka tegaya waa dee axaadiistii ayuu sheekhu inoo soo tartiibiyey sidii axaadiista ku timi weeyaan uu rasuulku yidhi shayddaankana ha iska naaro mar dambana shakigaa iyo wasaawistaa waswasadaa yaanu ku celino haadihi tani khulaasatu waa khulaasada alaxaadiis saxiixa axaadiista saxda alwaarida ee soo aroortay fi lbukhaari wamuslim iyo imaamu axmed musnadka abi daawuud ay soo saareen weeyaan hal yusabibu shirku lakbaru ma sababayaa shirkiga weyni alkhuluuda in lagu waaro fi naari naarta ma keenaya in lagu waaro shirkiga weyn الشرك الأكبر شرك وين نوع وين يسببها وسببها الخلود إن لقوا باقي نقضوا لقوا في النار نار تقفك نقوا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله قفك ألا لو ذاتي عدك لا أما غيرك شريك لسما فقد حرم الله عليه إلهي وكحرم كركيسة الجنة جنة وما واه هلك قليا النار نار تأيو قليا وما للظالمين كوا مشركين تعالى يعني ظالمين توحل ولدت ذلك المشركين تا. إن الشرك لظلم عظيم وما سقنا قوة ظالمين أنا من أنصار وقال صلى الله عليه وسلم رسول قوحل عليه الصلاة والسلام آه من لقي الله قفك إلهي لكل ما يشرك به يسوى عدك للو ذاتنا يلسم شرك سمين دخل النار نبت قليبو عليه الصلاة والسلام حديث كان واحد صو صاري رواه الإمام مسلم حديث كان الإمام مسلم بس صو صاري مركز شرك ويني وحكيني النار تنقوار إلهي نجا إلهي إلهي نجا حفظه هل ينفع العمل ما أنفع يا عملك مع الشرك الشركة هدي لا سمي شركي عملك ما أنفع لا ينفع ما ما أنفع العمل عملك وحبا ما ترى أما وحبا ما أنفع مع الشركي هدي الشركي ولا صعدو لقوله تعالى إلهي جل وعلا وحي يسقوا كورميا عن الأنبياء أنبياء يرسوش يسقوا كورميا ولو أشركوا هذه شركي أي لا إيمان لهاين سمين لهاين لحبط عنهم وحبري لها بابئ لها عنهم حقوذ وحسول لها ما كانوا يعملون عمل كودي وسول لها وقال صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام waxa uu yidhi ana anigu waxaanahay aqna shurakaa can shir kuwa shurakada ah ka ugu qanisan ee aan u baahnayn shirkigaa iyo waxaa la wadaagayo ka ugu qanisan baanahay ee aan u baahnayn waxaa la wadaagayo aqna shurakaa can shirk man camila camalan qofka sameeya camal ashraka macii fiihi ila wadaajiya ama la sima waa musaawaat iyo taswiir la sima hayri cid kale camalkaa aniga iyo mid kale la sima alle taragtuhu waan ka tegayaa buu yidhi iyo washirka isaga iyo shirkiga camalkaa uu sameeyey ee shirkiga ah waan ka tegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uma baahna waxa qofku uu samaynayo ilaahay jalla wacalaa uma baahna xadiiskaa rawaahu waxa soo saaray alimaamu muslim xadiiskaana waxa soo saaray imaamu muslim baa soo saaray ashirku laskar shirkiga yar buwaalkana yidhi maa huwa waa maxay buu yidhi ashirku laskar shirkiga yar maxaad ka taqaanaa ashirku laskar shirkiga yari huwa waxa weeyaan arriyaa waa istusnimada weeyaan shirkiga yari waa istusnimada qaala allahu jala wacala faman kaana yarjuu qofka rajaynaya liqaa'a rabbihi inuu la kulmo liqaa inuu la kulmo rabbigii tabaaraka wa tacaala alle la kulmo falyacmal ha shaqaysto ha sameeyo camalan saalixan camal fiican oo suuban walaa yushrik yaanu la simin la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii alle inuu caabudo cibaadada alle yaanu la simin axadan cidna oo de keligii ha u gaar yeelo oo riyaagii iyo istusnimadii inuu markaa meesha ka saaro wa qaala calayhi salaatu wasalaam inna akhwafa maa akhaafu calaykum waxaan ugu cabsi badanahay oon korkiinna idinka baqanayaa calaykum saxaabadii buu la hadlayay isagoo u cabsanaya ashirku lasqar markay weydiiyeen shirkiga asqarkiina muxuu yidhi arriyaa waa istusnimada weeye xadiiskaasi waa saxiix rawaahu limaam axmed wa min ashirki alasqar waxaa ka mid a waxyaabaha shirkiga asqarka soo gelaya wa min ashirki alasqari waxaa ka mid a shirkiga yar qowlu rajuli ninku hadalku odhanayo qofku kelmadu odhanayo lowla allah wa fulaan haddii alle iyo fulaan aanay jiri lahayn waxaas baa igu dhici lahaa ama laymama arkeen ilaahay iyo hebel haddaanay jirin meelaan cidhib dhigay lama arkeen aw maa shaaa allaahu washiita waa shirki weeye وqاaل sلى الله عليه وسلم wuxuu rasuulku عaليه الصلاaة وسلام waa laa تquuluu ha odhanina maa شhaaءa الlahu wa شhaaءa فulaanu ha odhanina waayo wowgaas wuxuu faa'iidaynaya tashriik simitaan oo dee w musaawaad ama taswiya ilaahay iyo dee qayrkii cid kale ayuu markaa simaya markaa taasaa la diidaya taswiya musaawaadka ha simina marka alle iyo cid kale laakiin waxaad tidhaahdaan walaakin quuluu ase ahaatee waxaad tidhaahdaan maa shaaa allaahu umma waka haye umma waa tartiibda shaaa fulaanu ilaahay agtiisa la hormarinayaa umma intaa kadib oo dee ta ilaahay baa la hormarinayaa tanna mashiicada insaankuna waxay raacdaa oy hoos timaadaa mashiicada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay hoos imanaysaa waxde siman maahee ta ilaahay ayaa asala uma kadibna waxaa hoos imanaysa shaaa fulaan lowla allah uma wa fulaan xadiiskaasina waa saxiix rawaahu alimaam abu daawuud xadiiskaasina waa xadiis saxiixa shirkiga asqarka ah ayuu sheekhu intaa ka sheegay raximah ullah raxmatan waasica kutubta kale tawxiidka culummadu waa ku dheeraadaan marka halkaasaynu in sha allahu tacaala ku joojinaynaa allahu subxaanahu wa tacaala aclam wallaahi taala masaajidka ogeysiis masaajidka fahalaha ku yaalla yacni moobilada dabka la gashanayo dhammaan way kharaabeen xataa ilaa shali waa la hagaajinayey marka kuwa masaajidka waa inaan la gelin qofkii gashanaya ka maktabadda xabadda maktabadba loogu talagalay taa maktabadda qof kaa gasho gooni waa la hagaajin karaa laakiin wuxoo dhan haddii la wada kharibo dee ma suuragelis ta kale dee masaajidka ciyaalka iyo weliba dhallinyaradu waa inay masaajidka ilaaliyaan xagga nadaafadda waa in la ilaaliya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in masaajida la nadiifiyo la udgoonaysiiyo dee laga shaqeeyo marka masaajidka dee waa in la wada ilaaliyo marka waa mas-uuliyadda jamiic dhammaantan dadka waaweyn saaran masaajidka in la ilaaliyo intay suuragal tahay in masaajidka marka ciyaalka iyo dadka dhallinyarada ahna dee maaragta marka la- laga ilaaliyo xataa qofka arka qoc yar yaro ku ciyaaraya dee inuu qof kasta masaajid ciyaalka ka saara weeyaan la ilaaliyo masaajidka la xafido weeyaan masaajidka in loo ilaaliyo haddaan dee la ilaashana dee bahlu way naga wada gubanayaan kii soo galaaba hadduu halka ugu horreysa wada geliyo way wada gubanayaan marka baaraka allahu fiikum dee hal xafido masaajidka waa nicma ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala hal xafido nicmada marka baaraka allahu fiikum